bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal aamiin faylo meelwalba isu rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isunku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal aamiinama haddaan garaa intuutan aragtiya keedanta labaatiyo sideeda beri nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadisan barnaamijka kulanku warsanna oo inamada kheyran siinkaay weliba ku mid aha xildhibaan dalha oo isu ku mid aya xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iyo weliba isu ku hadalay kulankii oo la qaadaya madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba may kulan joosta adduunka keedii maynan ku hadalayn dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya maxamed abuukar cabdiraxmaan agaasimaha isbitaalka bushra ee magaalada tambaydhabo iyo weliba huseyna ku hadalay waxyaabaha isu qowda isbitaalka bushra iyo waxyaabaha isu guduwanya isbitaallada keela magaalada tambaydhabo shirkadda ganacsi oo maalgashi oo ka shaqayi doonta sarifka beesada online-ka iyo weliba laga dahfuray gudaha magaalada tambaydhabo haddaba mayshaan inay saadoon iyo shirkadda magaalada tambaydhabo ka dahfurta barnaamijka sinkaayna dhegeystayaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownamadoo haddii dhaar weliba ku mid aha agaasimaha wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo weliba husein ageega golaha aqalka sare wuxuu ka hor akhriyaya tirakoobka qaranka oo iyo haddii aragtay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka soomaaliya may ku eran xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhegeystayaala barnaamijka sinkaayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadu haddii dhaar weliba ku mid aha wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ka jawaabay warbixin dhowaan dhaaqusaare dalaga hogoow gudaha dalka soomaaliya haddaba may ku eray wasiirka dhegeystayaala barnaamijka sinkaaya xildhibaan axmed macalin fiqi iyo weliba husiina ku hadalaya khudbadee maalmo ilahadhaaf beento badan ay isla hadalhaayeen bulshada soomaaliyeed oo jeedi ilaaya sheekh umul haddaba may ku eray xildhibaan fiqi dhegeystayaala barnaamijka sinkaaya qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu akhyaray sinkaaya barnaamijka ogoliba saare waan sintare sii doona dhegeystayaala anaa cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax kujeerta waliba ay maamun doona saaxiibkayga khaalid markale barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nordarata welibahooda singlaha dhugunsiyal lahamiin faylaha ku bilaabay qodobkan ku horreeya xildhibaan dalha oo sukumidaya xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waana ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usu ku hadalay kulan dhex mare ciidamada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah kujeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed leftagareen haddaba kulankaasay maysa adduunka keedii mayna ku wada hadleen dhugusyaala xildhibaan dalha oo aan qata taleefonka walkuweydiiyey iyo weliba usiin ka jawaabay iyadaa umahadsantiin way haayay kulankaas intaan kulan eed macnagna runtii laan abaaburi oo guddoomiyaha baarlamaanka orodi kutii kala sharaf ahayd madaxweynaha koonfur galbeed xasadeed geli sidaas iyo tilmad ana ee guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka oo maaragna iyo guddoomiyaha hadtaba yani guddoomiye maxamed murtan sheekh cabdiraxmaan iyo naytaw guddoomiye iyo hore guddoomiye jawaari iyo guddoomiye sheekh aadan miyoobe iyo naytaw guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muusey iyo xildhibaanada toddobaatan iyo todobada ee kujeedan koonfur galbeed iyo shal ma qonayn iyo kulankaasi tawsi macaname aada iyo aad oo runtii miire inla iyo emdhigi madaxweynahana ee mudane madaxweyne cabdilcasiis laftagareen madaxweynaha koonfur galbeedna warbixin eed indheer oo faahfaahin ku yeedle oo dhinacyo fara badan taabadaas iyo meelaha kujeedi iyadaana runtii runtii arrintaa usuucyada eenu kula warami oo dhinac kasta ah oo sida koonfur galbeed jeeda iyo maamul ahaan iyo naytaw amni ahaan iyo naytaw macalme walqabad ahaan iyo naytaw bulsho ahaanba nookula warami weli dhiirigelin arrimahoodaasi taa ku saabsan dhammaantiyo weliuusa hamiinjeediy way ahayeen wal aada been ka farahay waana lahadawaay waluusa dhaafi ma jirna ilaa iyo hadda farshaha ee koonfur galbeed bilasadaw doorashadii oo hataa amdiida dhammaan weliuusa wada shaqeyn maaragna dowladda dhexe iyo koonfur galbeed ku dhexeeyo sida hadda dhulka ku maqan ee koonfur galbeed sidii amni lahanka dhabaala lahay iyo wadadan dheer ama dukuun dheer ee xamar iyo naysaw iska jira baydhabo leenfuri lahay inta walausa dhaafi ma jarna guud ahaan horyihii howllo lagu qabadina dhammaan maaragtay gobolada ee masaay iyo bakool iyo shabeellaha hoose iyonintaasaa tiri iyadana runtii nianfacde khudbadiis iyona taa warbixintiis iyadana aan dawayni intii kale bacdishay hadalana iyona intaasaan mar waayahay idan maasilta mudane xildhibaan warar qaar waliba iyo sheegahayana in la hadal qaaday xulista baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya marka arrintaasi may kula dareerto
wallahi arrintaasi taaw yani waa munkataata beli qaabka hadda nidaam ahaan in la fisalaysiiyo barsha ahaan iyo yani noosiyo warbixin sida la raba in baarlamaanka hadda usoo kubatamo oo nambar ahaan yani in sidii xeerka iyo naytaw iyo sharciga markii horeba indegsanaaye ee koonfur galbeed in la waafajiyo oo arrintaasi taawna kolleyba imtaale waliye kolleyba ismadeeraan maaranaya dal koonfur galbeed iyonay taaw maamulka ee hadda kolleyba usoo madaxweyne ku-iyo unana kolleyba haddii xildhibaanadii qaranka una enana wali kale iyonay taaw tusaale ee una marweeriso yani walaa una fiiriyaan nagadaas wayda intajarta masaalix intajarta koonfur galbeed sidaasi koonfurleyda iyo doorashada heshiyo wayna kutaa saabiray badan yani in la rabo in yani nidaamkii hore oo tiro zaa'id ala ka dari in tiradaasi la dhimo oo tiradii saxa ahayd ee markii hore mulahanago iyadoo la waafajiyaa sharciga taasaan sheegay in doorashada hadda doorashada ka tala garo hayaan in sidaasi ka dhaqangeliyaan ka fikiro hayaan waayahay meydho wali barow ee guddoomiyii hore baarlamaanka rofesor jawaarey marka reer koonfur galbeedna waliba kulankaasay eeda inta badan indhoon kahaayan waxyaabaha lanku hadalayo muhiimadda marka maylis erkor mudane xildhibaan sacadunga keedi kulunku
wallahi kulunku waylis tusaaleeyey inii xildhibaano toddobaatan iyo toddoba geerayaan geeda maamul goboleed haysada jarne yani geega fursada koonfur galbeed baarlaman markii lembahoon oo hay-adda kataraysa sharci dejinta ah geega guddoomiyaha golaha shacabka way wahe asal ahaan iyona taw degaan doorashadii koonfur galbeed iyo hakujeedaan ama iyo hakujeeda isu iyona taw guddoomiye ku-xigeenka koowaad maaragne lamaadiyoba baarlamaaneed umadeed waa in weheliye inii toddobaatan iyo toddoba xildhibaan maalina koonfur galbeed iyo umada iyo ujeega magaasho ay ka fadhiyaan inii dhibaato iyo program oo ujeega walku qabad baahan ee dawladda ha noqotay ama caalamka inii iyo codsiyooda beegi waayo inii iyo geega mafarjo noqodaan dad oo dhinacyo kala duduwan oo geega shal qeybsamayaan dambadii umadiyo iyonay dawdii loonfadaahanaayo inay ka midoobaagna inay geega sidii la fadaay horaanahayna in arrintaasi doo laku booyo oo laku midoobo inagoo laku boho wali cadaawo koonfur galbeed ee sida wajahan isku ujeedo laku noqolo annagana koonfur galbeedna midna dabateegida bal ii nagata laakiin usufadaa unoo sii garab teega laakiin inay heesay dareerta inay dib dambe indiina in heesay la dareere maahan codshoona nagadan wal geega la feegi karo oo walna ku bedeli karo dalka iyada weliba tusaale laku dhakeli amerikaanka markii doorasho ku jirta meeli oo haayo iska maranay inta badan doorashada madaxweynaha ku jiri jireen eedna waa ilday koonfur galbeed oo haayadii soomaalow marka geega toddobaatan iyo todoba cod iyo xitaa intii kale ee maalmaalo mar haddii geega iyo ki hogaamiin koraa iyo populationka inka badan gobolada inka barwaaqaysan gobolka iyo sida hadda geega iyo ayaan dadkayn unu banaanka yacni jiraan ee siilo weliba barakacayaasha laku dhakada ee xamar oo lafadoohayo ini maqaartaar laku dhakada nololiyoo dhan la bedelo beerasho la neefsiyo inay dib lahantanago iyona barshasho meeliyo leenka dabada laku taakuleeyo mashaariic horumarineed shaqo abuuris dhalinyarada dhammaan ciidamada kulli naqadaan dad geega ini hor laku fiirimaaniyed aldiin fiireyna sidaas intaona lacag laku shal qaadayda ee haddii weli ku dambeeyna weligataan kusameeyi doono laku bilaabo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha koonfur galbeed iyo guud ahaan yani ama anagadaana runtii kuwa qaran xildhibaanada e ama kuwa golaha wakiilada ee daa iyo bokool iyo nasal shabeellaha hoosmaku doorad ee koonfur galbeed lakeena waa haadaa
waayahay ugu dambeyntii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya la dareerna muddooyinkii usa xil ka hayeen ti hindhendheen badan suqsuubi deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya marka xildhibaanadiina baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dowladda dhexe baysan hoos roogdanga kulo hadalna intii caqabadaha hor yaala koonfur galbeed oo lagu bedela dhinagii amniga haatoy dhinagii wadooyinka haatoy iyo horumarinta bulshada
qaadaysa waajib walgeeda oo la baryaw ama la sugaw ma-e xildhibaan kasta iyo mas-uul kasta oo koonfur galbeed ha ku jeedo walgarabsho iyo maadiyo iyo ganacsatadiyo aweensho iyonay taw noloshoo guud ahaan dhallinyaradiyo meel kastadiyo rogaan gudaha iyo dibadda in haddagii weli ka dambooye ummad dalsho iyo dalsho kuwardhabo dalka ummadiyoon in halgamo ini unanagano oo haddii waynu ku dambo inagana siis dhamaystiran layda siis qabye laydambe ka dhamaystiradaw oo walkala balinka maqanahayn ini una ahaan ini unu ka xisaabtano lankii una wal nila gobsadaw ee unina wal ninqobadaw ini unana walna gobsada usuna wal maarane markaasayta uni urihisu markaasayta dantayno kidantiisa ini un islaamka jina laakiin kii danaysaday ana la garin gara koodikaday ana lay macna kii meel gaaray walbadana taasita waynanan ku faa'iidaysaday shalqeeqeebsanaanta wayna isguurid la-aanta iyona tawqaabdarada una dhafeene unina ini unanagana dad wayna isguuro dadkiyona wayna is ogolaado walaalow iyo walaalay macalmidkiyo adowga macalme ee yani runtii muujiyo iyo ayaan dad ehel ah marka sidaasayta una dunka gudubi karo wal allaale wali dhibaato oo maxana ahaaytan iyo intii dowladnimo lagaaday oo dhibaatadii walba na isku bedelaan inaan ku dartamaayna uno ilaahayna nasiigal iyo dad oo geedi kafaana korno in haddana ini ununadana garta inka qaab daran oo inka dhibaatada badan in aada arrintaasi taw lagu doodi insha allahna inay kulanka sii socdo taladana sii socoto weliyo hadda ku dambeeyana isku warqabka iyona taw yani kala soo jeedintana sidaasi oo kale in odayaalka iyo dhammaan iyo maqaadheeda iyo kulli iyo salaadiinta iyo gaasyada iyo iyna iyo onkuheerna laga soo wariyo loonka baahanya inay arrintaasi taw koonfur galbeed magaalkaasi taw muddo dagaal galo adowna la isku dhiisiyo walana iska gobodo ee bal meel la isku dhiko kahaa reer hibar ay kahaa sagaala ay kahaa siyad ay kahaa macaragna digil ay kahaa macaragna taas ay kahaa kan iyo diimaal iyo jira iyo yani inay isku dhigno walaa una ku dagaal galaana koonfur galbeed oo midaysan codso hal iyo sida macarne meelaha kaleba puntland iyona taw jubbaland iyona deegaan oo had iyo jeer ama inay jiringan ama hirshabeelleba koonfur galbeedna inay sidaasi tawsi kusii dara hadda yari ku dambeey ama macaragna galmudug ba macnaha inay unanagana dadadba isku dabateegin oo hadda dadkaas meel guuraan layn isku guuraw ama warigii liindiidada la ii wal inteyga sugudaayan magalaayaan galantiyoona reer soo mardamba inay ininteygan inay soo teegin maahana walyaabo badan iyo runtii isku saalayna oona gar ah way hore in hallaabana sidii liin sax lahay liin walaalow lahay dadka qalbisamaan iyo neetaw is-absan dadka lunkusuubi lahay arrimahoodaasi dabadan maldaafna iyo in kaloo runtii hadee aan kooba korna ciidan maasanta mudana xildhibaan
salaameysan iyo kulli iyo dhammaan hadablaada
mankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowlageedaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaaw malaalo ma amayo maygaa lang aragaawna muyo soorma ka amaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboosii ah galabshay laama meriyaa daawadiis maashaaillah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysaneen bulshoyi mankay medical center maliin mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba unfuune marle la daawayawlay eh mankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysaneen mankay medical center maankay medical center way basiin haaye detoor cudurada guud daawayowso walshireedislay lahandooray allahanka deegi ka aarag megal ibilaan daawayowsho takhasusay alla indeesi bulshoy hadeerakooya mankay medical center maankay medical center wayba kale diyaarsiinka ah shaybaar casri idaacadda warsan ee magaalada tambay dhawyano dareertan dhugun siyaalaha agaasimaha isbitaalka bushra medical center ee magaalada tambaydhabo mudane maxamed abuukar cabdiraxmaan iyo weliba usukurbeya waxyaabaha isqabado isbitaalka bushra iyo saasoo kale waxyaabaha iskuduwanya isbitaalada kiyaalan gudaha magaalada tambaydhabo haddaba isbitaalka bushra oon geega booqda iyo weliba usagaasimaha inkuwarbeya xaalada guud ee isbitaalka ilaa ka dhawo idaacadda warsan anoo agaasimo ku ahaa isbitaalka bushra oo ka taala magaalada baydhabo bushrana khaasatan sidii la-aamo fara badan la leeta la-aantuuna hadii ku joogno waa la-aanta caafimaadka oo lagu baxsi ka taala wuxuu ahaa isbitaal oo private eh oo bulshada baydhabo nadigow waana adeegyaal fara badan oo dabiici ah markaas lankumaarama korno weli lankumaarama kor baydhabo dhatelka qodoona goobadow weli keed oo xaalad biniaadam ama farsame aan iyo adkaadan wali gudbiyaan sida isbitaale markaas baydhawa general hospital laynaga tiigi ama xamaraynaga tiigi dadka refarina siyaana isbitaalka aasaasii markii lagu bilaawda aasaasii wali ha bilaawday afar sano muddo iyo bar ka dhowaad ayaa laha bilaaway isbitaalada tayadiiyo baydhawo la taabado kore ku jar waan hooba bulshada sidii ka riyaaqdi iyo sikaadiyaba faahfaahintii iyo kula socdo doontaan iyo wali gabadhii wali intiisi dadankooda iyo wali kaad wali shisharooga isbitaalka laati afar saa shageeyana hamii geema shale wali waaye saacadi lahanbaahada emergency laynagati iyo oo socda laynagati ama landhiif laynagatiiba yaa laka dabibe waana wali ninkooga dhakhaatiir shishal duwan oo yana sideed qof eh sideed qofna ajaanibu ko cudurada guud markii ka bilaaway qaliin lagani roog dhakhtar oo takhasus leh oo qaliimo fara badan siiyow oo oo qaliimo shishal duwan sida buraado dhuunka ka roogda meel leeraay kaada galaankii wali dhibow meel leeraay iyaalka galiinka ee dadku oo meel leeraay dhibow bawaasiirta iyo dadka haweenta kaysan kasaan daragowka caloolo waliba ka xisaabtan oo qaliin yaraan ilaa tumo iyo shay galin oo shishal duwan jirka biniaadanka laga soo biyo waliba madaban ku hayna maskan bun ku hayna soo biyo cudur guud iyo lankaasan iyo qaabilsan dhakhtarku saacid araanan iyo rooga marka hoba ku tartana dhakhtar lamaad oo siin haweenkii iyo halkay rogaan oo ka taksuusi waliba biraan iyo dhalmadii iyaalkii iyo daaweyntii iyo iyaalkii jirdeen iyo iyaalkii yar iyo walisha shalduunga iyo siina dhobadee dhakhtarka lamaad ningrowna kaaso siina siirale ku kooy dhakhtar saddexaad oo la jara siina yaman ku kooyo ilko ka fayla ilka jirin bicitaan buuyaan sirika hirow ilka waliba ada oo hadda banka dambe adduunka la isticmaalo ilka qaabkii la hiri lahay qaabkii la nashqaday lahay qaabkii la farsamay lahay qaabkii oo ilka ishiirane hata berjedhon shan sin ilaa toban sin oo garantiya lika siiyo hoob iyo lakingiri hanshiirana bixitaan laynagati giritaan laynagati iyo silsilad laynagati wal kasta dhini kasta oo ilkaba waliba khusaasan siin dhakhtarkaasna uu siinayna rooga isbitaalka saan marka horba kiisha wali waa wali shaqeeyay labaati afar saadood bulshada baydhabo marka waa bogdo meeri iskataal iyo meeri lagu baasi erdan oo lagu baasi dharow iyo kataala bulshadana wali sheegan intii ku faydaysa fursadda caafimaad oo markastaba oo dabiici ah meeri yaalto waayahay ila mahadsantaagaasime bal cudurada inta badan ku badan oo isbitaalka hadda qaabilaayay ma in badan yahay
wallaahi cuduro hoob leera baydhabo sidee war kasta adduunka bashishal beelanba deegaankiisu markaas leey ama regionkiisu markaas rooga cuduro badan sida hadda la cuduro hadda oo la daala dhacaan ama la qabado adeeg isku kasaasada ma barjo sida shiban biyuudka ma barjo isku buudo malaarida cuduro guudso typhoidka cuduryaalka wali jirtay oo geeska africa ama afrikada gees iyo meelahan hadda soomaaliya khaasatan un hadda ka noolo oo caan iskugu eeo dadka ka dhiyow waliba taas ku weyn ha ilaahay maqaadirtiis sida cuduradan keedoo lan daaway korna sidii kansarka iyo t b kansarka iyo h i v aids-kii wasaasaa maleyna waliba lana taclan ma waliba cudurkaadoo biniaadanbaha ka dhihi oo jirta iyo daawo banbahan ama walba lakugooda koro cuduradaas iyo dhanba wali waaye wal gacan laka dabici oo qoban korno laakiin wali cudurada saas ugu yihiin hadda kiisha oo wadanka balankeeraana intii xamar landir ama wadanka dibadii sida amal hindiya intii markaad sii siino lanka ilaa wadan adduunka hadda meel ka daaway korma jirta laakiin adduume adduunka shishal hormaray meel oo mashiimo iyo wal saasay halan oo la tacaalayan oo gubayan iyo cudurada saasa meel jirta marka waliba haanas baan ku hayn waliba cudurada oo caadiga ee biniaadamka marka dhigo wadankunba dadkii gabo ama ka dhiyaan iyo dhan wala- way daawayaan waana meel la handle gareeyaan
waayahay dad oo dad badan ee, bukaan ee, isla markaasna aan awoodna ee, la dayrna inta isbitaalka barefata siiye aan awoodna inay qarshaadka qaar iyo biyaan marka isbitaalka dadkaasi oo kale may oo ka caawi karo
wallahi biniaadamnimada maku baahana lanka muslimka walaalkee hobus baahan yihiin wali waaye waana dabiici daawin baahan yihiin intii undogona mee haddaba markunta ku hortee laba qof oo hamiin bajaaj ha dhooshiya hamiin yartoona masaakin ha ayta yartoona walaa dad isku roonaya iyo dhomanay daaweyni dad yo markii dembi la is aragni wali garshaate sidi kasuumeys la waayo biniaadannimadan meelika jarta lanka biniaadanka beesana imtinaan lanka biniaadanka bulshada inta dhinac caafimaado dantaan eh lankooba caafimaad beeso waa laisku helo marna la waayo marna la helo wal beeso oo shuruudee lanka la hor dhiko ma jiran oo beeso bi ma bi mayka daawo leero ma jiran waayahay bushra eh, hospital eh, la dareerna maadaama schoolgarow bay dhawo gudaashiye isbitaallo badanna jiraan oo isan oo kale oo schoolgarow bay dhaba marka isbitaalka keking waxyaabaha isku duwani mayihin isbitaalada keela magaalada bay dhabo
والله بني آدم ك ولا كشل دنيا ما بني آدم سو بني آدم لا والقوة ك يو دعاقي يو رياق أو تكون رياق إن أو ولا سو قوة هاي برشيد إن قوة دو إساف سو سو قوة دو برشيد كو قدمنا إلا ولي مركز بني آدم كان يو برشيد تيتا نباهن يا كو هور مرسنا دين كستنا كبتا عفماد نجتي يو مشي مبي أو ديجل كبارة إلى نجتي يو saafis kiya dunida ka dambeeya oo adduunka hadda la jaan qaaday kiya lagu dhaa hele markuu saas daraatiya bulshada ku dububno oo dadka keeda oo isbitaale keeda ama wali haniinada dhowle nagatiyo dadka deegaanka lenatiyo oo wali isbitaale keeda oo area ka taalsaasa wareerku kugu bedelina waayahay jirana caqabadooyin la xiriira dhinaga oo bukaanka sisiin kuwayow oo daawooyinka sisiyaasan kureedna siyaabo qardoonsa isticmaalo oo haddana reeda sinkanagda oo singarow ee, daawadii waan isticmaalay mana caafimaadna ilaan inkastoo caafimaadka ilaahay haya caqabadooyinkaas oo kale bal marar qaar la kulmaasana isbitaalka
wallahi goo caafimaad sideeba caqabad way la kulmeen may la kulmo lanki garbeenkii sheegay way la kulmeen caqabadooyinka ma burje dadka kii kaan walin baahanye dadaa daawo shigiiki lama jeer lay dhan adeeraasay howsa howshan jeer isku dhamee wali waaye dadka jahalnimo iyo reerbaadinimo lay ku haytama sin cilmi daro lay ku haytama humaankeenimuku ee walan ma burje sungaa sidii dhakhtarka keenka goor ho badan aan wali waaye naftarka dhinika keen la kahaas ama wala ya daawiti la faday ma daawaya soo wali waaye yaba cudurka oo kala si si meelaraha kordiyas marka bulsho caafimaad ho badan goodeed erta waxba yaalo badan oo isku loolan jaran oo caqabadeeda ku kala laakiin caqabada aad u weyn oo lagu basado korna ma jirto wal kasta lagu basado koro waan waan lagu oodu koro lagu horseedo koro waayahay wala sheegtay inay dhakhaatiir ajaanib ay rogan eh, isbitaalka isla markaasna cudurada shala duwan qaabilsan may ku door batay inaysan dhakhaatiir ajaanib aysan sheentan isbitaalka والله ودنكانا بربرة كلين صدام سناديب مايكين شغاو ودن ميل هيدوين كي دستوري هاي او دخاتيرتي او دتايل انتها سارن لفداي ودن كوسك بربر سناي ساس درادي مركم ولي دور بني دتو oo farsamadii iyo cilmigii walaaydo iska dheeli tirin haysan oo wadamo wararka dawladoyin joona oo isku degan ku kooyay oo shahaadooyin jo iyo cilmi jo iska dheeli tirin saas darteed wala la la abaar la falo cudur ee ama daawo ee markum waxyaalaha xaliska ee lanka degdeg kornay lanka nusku sii kornay ku mid ah intii lan oo professional ay amaan wala cilmigii am ka takhasusi intii meelilisheen wala ay sidii daawo aan dabiici markum saas darteed meel la durbin intii dad oo bulshadeed ama dad dadku ku dubun ama dad walaal ilmigan la intuu sheeg oo shaqadiisaas uga saasan dirdirbin waayahay dhalinyaro oo way jiraan inta badan ka takhasusay caafimaadka oo habaradan oo kuliyada shala duwan ku bahaayaan baydhabo maadaama isbitaalkan uu sin koolgalay baydhabo jirana fursado gaaraysa ardaydaasi oo haatay volunteer ama haatay dhinag iyo practicalka oo kale ka caawiyo jirana
ها طبيعا ها لامبو شيء بشي لانكو شيء وش كتاك مو شيء كان دوية لكو مري دلية أردي بدمو هنم مرن جران كو إلا من هاي ميجي بلانه حتى بولا دكتا هاي روغان أو نين كوين أو براكتيكال سيانا ولي صحيتان أم علمي ونقطع نون سيانا يعني ولي علمي مركز يون جرجو كجرا ما فايدة برشيد هم فايدة يون فايدة سيدي بدونك بأقوم سودارس الله وأسكع الله هاين ولا برشا هانا يون نعاوي هاين وني نعاوي هاين ولو لمبة دنيا برشا ولا كوكو كرم كوكو هاين waayahay
dabcan dabiican adduunka dhanba waloo ku dhisango intee la tartama ama lamba wali fikrida aalada ama aqrita ay sugabantusheena wala laskala jarona waloo bulshiisa wala kaqowda caafimaadkiisa wala lagugu bedela adduunka horumarnayn intiinu ka daysana aalada teknolojiyada la isticmaalo intiinu isticmaalin dadkii kaana horumarsi la kormari lahay geed yar lay kahatii geed gaawin lahatii intiinu ka fadheena bulshada markuun wali ku baahi biin fadaan baahidi horaan jari jartay oo noor jari xamar intii isku daa isku dhaafan oo editi gurigi jari lanki bet beti jay beti ti suruga caafimaadka adduunka dan ka soo ama ka sare intii seelno iska deehayna waana ka tala jarnay in qorsheysin hadda wala ku bilaawne wali ka dhimana intii una dhima sirdoona sirdooyinka ma waqtiyinka na fuudeeya jeela ho bilaheer lamba ka sabaahadiisna sun ka tirlaayna iska deeyin fadaan waayahay ugu dambeyntii may oo baag ah jeedi lahaytii oo ka eedan dhinaga iyo caafimaadka maadaama aad sheegtay inay bulshada markay u qaadan daawooyinka siyaabo qaldan iyo aan isticmaalaan may baaq ah ama talooyin hajeedi lahayd ha bulshada wali baafin aan diri lahay marka koowaad bulsho ahaan walkasta walan jidlan maroo jirta lanka biniaadankeeda soo nasbaarna ama udurka qaba soo ogaana ay daawo isticmaalnay badanaa dadka kiikaana ama bulshada tiitaana oo gobolku degan wali badan yihiin lana daawiliyaas ku qorday soddon sano koror markuu lahays amaaliya tili haddan qaaday intiisa isticmaala fado iyo jarta udurkii markaas laha ku daaweyn haddan qabna udurka ay qabo dhigi korto markuun isigoo dhakhtarka hadna ama welisan qabtan ogaana ama dhiigiisa ambaarna inti daaweyn laka fuda meed walaan sungu jirka kiika ma barjanta walan tar lahaytee walan dhimaasa markuun goobo oo haboon oo caafimaad inti ada seeto wali waa jaabka leen fiirine ولا قبض مركز سوغاتو مركز كديب ليس داويت يا بلشدان كباغ لهاي مركا ولا عافمادك مهم كلكينشون ولا قبض انتي اوغاتو ما داو مركز تبسكو كواسو ولا قبض الاوغات
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo in illaha ku burqidayaan asliyay inshaa u kortay isgaarsiintan horeyte adigona hormuud telekomo hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eed kaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliyema ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbidan hakadaana haddana aan walbele iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogan ho'ada barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsaman shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee kooy baroy haana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan iyo ku guda jirnaa shirkadda ganacsi oo maalgashi oo aan ka shaqayn doonta sarafka beesada online-ka iyo waliba geegla ka daafuraya gudaha magaalada Tanbaydhabo haddaba sababta meeta ila dhegeystayaal warbixin arrintaas keedin oo hajeediyo Muqtaar sheegadan Dalmar xafladun laga daafuraayay Hubal Traders Company ya ku dhiidi baydhabo may banaha ku qiib galay ganacsato dhalinyaro odayaal ahana soo daneeyay shirkadda la daafuraw adeegyadaiyo biyaasa sidii aan ku qiib gaadaan saamilayda shirkadda cabdius gowaderow oo ay maamulaha shirkadda hubaal traders ee laka daafuri baydhabo yamaybaa ku qiibgalayaalkii munaasabadda kol uu sikala hadlayay xafladda daafurka shirkadda maybaa insharxay adeegyadaiyo qobadaas shirkadda i sidii markaas bulshada baydhabo aan ku qiib qaada koraan maalgaladowka shirkadda shirkadan weyn waa ahaa shirkadda ku jarta ee adduunka ku jarto gaar ahaan haddaha mar ku jarta xaruntii aan kamid ka taal lahaa nambar afar kilomitr four safaaradda turkiga dhabarshee dambe ka taal marka insha allah weyn waa shirkadda may ka shaqeysa sarafka lacagaha qalaad exchange online ah iyo suubiyaas bulshadana weyn waa suubiyaas shaqa abuur oo investment ah ini maalgeliyaan ah maalgelintaas oo markas soddoshan maalmood ku bacda baasiya faa'iidada ka aadaayaan xarunto xamar oo kale may xarunto kuyun bay bakiyaan lahaa meel aad sii sheegi xanuuno kalena maykii aan lahaa buulhogey marka gobollada hataa way bua hadda dhuleel kale may bua hadda furuntaa baardheer ibal xaawiyaha runtu kala furunta baydhowti saddexa dhe hiiraa u kala diyaaru dalka sii socda marka way bua wali caasimada ku jar in goboladan hadeeraan way bua muhiimada in lata ayaa iyo juudi badan ka biini waqti badan ka qarad garayni yani gobolada hadeerta dadaalkaasna way bua dad shirkada kuma ayaa dadaalkaas ka bii una kuma dheerna laakiin koley koley madaxa gobolada oo siid cali qaasim dhalo hortay fadhi yaa kuma tahay dadka oo juhdigaasay ka bii si gobolada ka deerta maadaama shirkada shirkad muhiim eta oo dadkana anigu faaidaysadaan eta haddii ilaahay marka galey geeka daafurkiyaa roogna stagekii hor walka gudbi dadkii ganacsadana hortaano fadhiyaan kullisho way bua dheegaayaan way bua ana dadka oome kuma dhaha shirkadoon kuma dhee khaas ahaan muddo sagaal bilood ka hor ayaa ka beeri dadka oo investmentkiisa suuqya kuma tahay si ana fikrada kaalay oo malaan ka weydi way bua beesaeeda fayl way bua beesa maalgidi saddex jibaara ku hal madaan baro way almahdi jeelali iyo deegaanka lafadi satraadiya deegaanka lisaan ilmu faa'iisada maadaama shaqa uura saddex shaqa laaqayta lam wala isdii bal soo doosha maal soo dhamaad faa'iido qaadaw way bua ganacsiga ganacsi badaha galay ganacsi kala mid ma mar marka way bua barnaamij kaas sheegay insha Allah way bua anta gabagabay kulli faafayntiis maxamed samuul mustafa oo ka hadlayay magaaga odayaalka dhaqanka iyo hadha waayow i mahadnaqa dhallinyarada ka fikirkii shirkadun inuu kiirgeliyaan baydhabo kureeda maybaa ka daray hadal dardaaranhay oo usoo dhikaay dadka shirkada furudi maybaanin dardaaran iyo ka eray in shirkada yaannagana to dantatiidyele oobsadaas ilow lukufilaw iniyannagata shirkad ku shaqeeyaas dalka waana shaqeeyaas ankaha galaw si usiin hoolajenka dhung usiinu maarata waa maarata nkanagana lang oo jeeganta bahi qamaar ilaw ha nkanagan lang oo jeeganta bahi qamaar ilaw ha nkanagan anil hubsuru yahalu fayla lu hubsuru lankaha galaw lu hubsuru ana may haka gabagabaaya hadalkay shirkadii hadha waayana khayr alasiya waan haka biiri doognay laakiin hal loo hubsooye lahaa سيد علي قاسم محمد او اي مدحق gobolada dalka shirkada hubaal traders qabilsan dhiniga kormeerka oo munaasabadu siina hadal ku jeediyay yamayba korsurumay muhiimada shirkadan lunfuri goobooye ku shaqo bilawti iyo xarumo iyo kaleeto guud ahaan dalka soomaaliya u socon ujeedada shirkada ka sheegi ini iyo ku dhalatii kureeda markiyo arageen ini farqo ku ka sheegi ini iyo ku dhalatii kureeda markiyo arageen ini farqo ku jara dhiniga ganacsiga beesa liska sarafa ee online-ka dalka soomaaliya taasna iyo arageena dhallinyaradii ka fikirtay in shirkadun iyo furaan fursad teegan waana ambaahan in lanku faa'iideeyey dhallinyarada intii oo badan baagamundada ee shaqalaantana ka haysada derbiyaalka dalka taasoo ob iyo shirkadun kumid naqdaan gusi sheegi master qaasim iniye haddii dejii korto shaqalaanta oo yaraata iyo dhallinyarada oo ka taamaan horumar siyankoyd shaqalaanta oo yaraata iyo dhallinyarada oo ka taamaan horumar siyankoyta nolol ku bedelan tanhati oo ka jaraan yihiin bulshada ku cusub yihiin fikiray la imaanaya iyo in la isweydiiyo waxaana maxay noo keeni karaan maxaan ka faa'iidi karnaa marka waa ku mahadsan yahay nabadoonka dhallinyarada sidoo kale hadasho way mahadsan yihiin ganacsatada way mahadsan yihiin xiriiryaha sidoo kale wuu mahadsan yahay boontayaal badanaa taabateen oo u baahan in laidin sharxo runtii waxaa ka mid ah nabadoonka hadalkiisa haddaan ka bilaabo nabadoon waa mahadsan tahay waa sax dadka aan diiwaan gelinayn inaan hubinno idinkana aad maxaa la dhahay aad meesha wax ku darsanaydaan aad iska hubisaan annaga waa hubinaa qofka marka aad diiwaan gelinayno waxaan iska fiirinaa kolley aqoonsi dawlad inuu leeyahay aqoonsi dawlad qofka hadduu la imaadana tixraac uu leeyahay waa fududahay marka taasoo kale waxyaabahan saaciiday ka mid tahay hadhowto dawladda laftarkeeda ayadaa haddii ay shaki imaado ayaa tixraaci karta ama qofkan waxaa ka qoran dukumiinti dhammaystiran waa la tixraaci karaa marka shuruudaha aan dadka ku diiwaan gelinay ka mid tahay inuu aqoonsi dawlada la imaado waxaa kaloo jirto shirkadan shirkado lamida way jiraan wax cusub way tahay oo dhowr sano way cusub tahay laakiin haddana magaalada muqdisho caanay ka tahay waxaa jirto xarumaha naga muqdisho hadda shan iyo tobanka in la joojiye lacag qabashada oo dadka lacagta aan ka qabanayna waxaa loo joojiyey wax kale maahayn dadka aada inoogu bateen wuxuuna markay bataan waxay u baahan yihiin in loo helo fursad xataa lacagtoodii markay faa'iida usoo baxda lagu kala sii karo salaada subax intaan la tukan tobanka saac ama shanta salaad subax inta la gelin numberka dadka maalinta aan qaabilayna uu buuxsamay dadka oo na aaminay oo lacag in lagu darsadaan diyaar ka ah taas wax kale uguma aanan gudbin shirkadaha kale ama een waxa aan dheernahay waxay tahay een lacagta faa'iidada dadka ay naga helayaan oo faa'iido macquul ah iyo lacagta aan ka qaadayno oo ah lacag service aan ka qaadayno shirkadaha kale laga yaabo inaan maxaa la
shirkadan hubaal traders iyo tiibye oo kala kow eta baydhaw laku furo may baana furow iyo kureeda laku dhurshugay sidii yoon ku qiib gaadaan dhallinyarada waana shirkada aan maalgaladaan iyo oo kolkiya shaqi
durdur hareer iyo dhuldoogle dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawana saasaafkii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanaay dadayaay daawo dhab e deertii muraadka may daliilan e diinkii quraamad haruunlakii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka iyo hadda la furi ashdanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedaan kadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayle tame e ulmikiinka diyaar e harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed i daawo dabiici ah ku suubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar su'aalakii kor agriyobo duulul i udur korkabali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unku daytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar
idaacadda warsan c t siyo dhegeysan lamaga artisa wajadaha gaagaaban aaladda live streamka guud ahaan alamkino dhugun sugortaan weliba wada singaraa dhugunsiyalaha miinfailanga farsamada saaxiibka ay qaaradii ay maamada ay dhugunsiyalaha wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo weliba usa geega iyo weliba usa geega golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya usa kahor akhriyaya sharciga tirikoobka qaran oo iyo haddii arday wasaaradda maalgashiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba waa kuwa wasiirka oo xildhibaanada aqalka sare arrintaasi ka hor akhriyow maanta waxaa sharaf weynay ah inaan idiin soo gudbiyo sharciga statistikada qaranka kaasoo ay hore hoos ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madal aanay mar weyn ujeeddada ugu muhiimsana sharcigan ayaa ah in sharcigan uu bedelo sharcigii statistikada soomaaliya nambarkiisu ahaa shan iyo soddon kaasoo soo baxay ama la ansixiyey siddeed iyo tobankii bishii lixaad kii si looga jawaabo baahida dalka loona waafajiyo nidaamka federaalka ee uu dalkeenu qaatay islamarkaana loo horumariyo haykalka iyo hanaanka waxqabad ee qaybaha kala duwan ee statistikada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sharcigan waxa uu dhisayaa hay-adda statistikada qaranka oo hay-ad u xisaaran qaadista diiwaangelinta ururinta iskuduwidda xogta falanqaynta qiimeynta iyo faafinta xogta rasmiga qaranka oo xogta dhaqan dhaqaale ee dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo nolosha shacabka soomaaliyeed oo dhan saameynaysa hanaanka istaatistikada qaranka sida ku cad noqolka sharciga ee hortiina yaalla sharcigan waxa uu dhisayaa xafiiska istaatistikada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena waxa uu isku xirayaa hay-adaha istaatistikada qaranka iyo xafiisyada istaatistikada dowlad goboleeda dalka sidoo kalena waxa uu sharcigan qeexayaa qabdhismeedka iyo shaqooyinka hay-adda istaatistikada qaranka maxay tahay marka ujeedada ugu weyn ee loo dhisayo hay-addan sidaad ku baraarugsan tihiin ujeedka ugu weyn ee dhismaha hay-adda statistikada qaranka soomaaliyeed ayaa waxay tahay in la helo hay-ad soomaaliyeed oo dalkeena u qaabisan arrimaha kor ku xusan oo ah ururinta iyo falanqaynta iyo qaybinta xogaha waddanka mudana mar weyn qaybaha hanaanka statistikada qaranka ayaa waxaa ka mid ah in hay-addan ay noqoto tan ugu sarreysa ee dalka u qaabisan ururinta kaydinta falanqaynta daabacadda iyo faafinta macluumaadka tirakoobka dalka iyo sidoo kale iskudubaridka nidaamyada tirakoobka dalka labo hay-adda istaatikada qaranka ayaa noqonaysa ilaaliyaha iyo baahiyaha rasmiga ee xogta iyo macluumaadka ku saabsan dalka saad la socotaa maalin kasta xogo fara badan iyo macluumaad badan ayaa lagu daabacaa caalamka hay-ado kala duwan soo saaraan iyadoo aan laga hubin laga xaqiijin hay-adaha waddanka marka waxay noqonaysaa meeshii laga hubin lahaa nambaradaas sidoo kale hay-addan ayaa waxay ka koobnaanaysaa soo saarayaasha xogta adeegsadayaasha xogta iyo bixiyaasha xogta oo af ingiriisina ku ah data producers users and providers number afar waxay sidoo kale ku dadaali doontaa helista iyo kaydinta xogta hay-adaha dowladda sida wasaaradaha wakaaladaha qaranka iyo dhammaan mashaariicda dowliga iyo kuwan dowliga ahayn tanaba hay-adaha aan dowliga ahayn ay hayaan ee dalka si loo joogteeyo helista iyo kaydinta xogaha dhaqandhaqaale ee lagu kalsoonaan karo number shan istaatistikada qaranka waxay wada shaqayn loola yeelanaysaa xarumaha cilmi baarista macaahidda iyo jaamacadaha si loo xaqiijiyo faafinta xogaha rasmiga ah ee ku saabsan dalka iyo dadka marka golaha hagaya hay-adda istaatistikada qaranka wuxuu yeelanayaa gole board of directors sharcigan waxa uu dhisayaa golaha hagaya hay-adda istaatistikada qaranka golahaas oo ka kooban sagaal xubnood oo ka mid yahay agaasimaha hay-adda waajibaadka golaha ayaa noqonaya la socodka korjoogteynta iyo ka talabixinta shaqooyinka loo igmaday hay-adda istaatistikada qaranka hay-addan waxay ahaan doontaa hay-ad ka madax bannaan wasaaradda qorsheynta oo si gaara isu maamusha sharcigan waxa uu si wanaagsan u qaaxayaa habka iyo qaabka loo magacaabayo xubnaha ka mid noqonaya golaha maamulka awoodda iyo shaqooyinka golaha maamulka hay-adda istaatistikada qaranka magacaabista agaasimaha xafiiska hay-adda istaatistikada qaranka sharcigan waxa uu qeexayaa awoodaha iyo shaqooyinka agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka hay-adda sidoo kale waxa uu sharcigu tilmaamaya habka loo magacaabayo agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka xaqiiqdii sharcigan waxa uu caddaynayaa shaqaalaha hay-adda mas-uuliyaddooda iyo weliba habka loo marayo qorista shaqaalaha ka mid noqonaya hay-adda istaajiskada qaranka madalaani marwoyin sharcigan sidoo kale waxa uu caddaynayaa shaqooyinka iyo waajibaadka qaran ee qabanaysa hay-adda istaajiskada qaranka sida ku xusan jadwalka koowaad ee sharciga hortiina yaalla bogga ugu dambeeya ee oranaya xogta tirakoobka dalka sida xogta dhaqaalaha xogta caafimaadka iyo waxbarashada xogta heerarka arrimaha bulshada xogta xogaha kale sida helista sahamada iyo cilmibaarista dalka laga qabanayo hay-adda istaatistikada qaranka waa hay-adda dalka mas-uulka uga noqonaysa laguna xisaabtamayo horumarinta iyo maareynta xogta rasmiga islamarkaana awood u leh ilaalinta xogaha iyo macluumaadka dowladda sidoo kale waxay taabigelin doontaa horumarinta iyo dhiirigelinta adeegsiga istaatistikada iyadoo la waafajinayo habka ugu habboon ee hanaanka istaatistikada qaranka waxay kaloo hay-addu suurtogelin doontaa helista kaydinta iyo dibufaafinta xogaha mugga weyn ee qaranka sidii loogu jaangoyn lahaa falanqaynta iyo gorfaynta xogaha ku saabsan dalka dadka hay-adaha dowladda mashaariicda dowliga ah iyo dhammaan arrimaha ku saabsan dalka ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inay si dhammaystiran u fahmaan una daraaseeyaan muhiimadda uu dalkeena u leeyahay sharcigan iyo sidoo kale inay unkida hay-adan istaajiskada qaranka ay tahay mas-uuliyad warada dhammaanteen ina wada saaran si aan u helno hay-ad dawliya oo ururisa kaydisa baahisa kana jawaabta xogta rasmiga ah ee ku saabsan dalkeena wixii faahfaahin dheeriya waxaad ka heli kartaa nuqolka sharciga hortiina yaalla waxaan kaloo intaa ku darayaa madaxweyne marwooyin hay-adan istaajiskada qaranku waxay sahli doontaa haddii alla idmo inaan waddanka laga sheegin xogo aan sax ahayn marka laga hadlaayo dhaqaalehan heerku marayo marka laga hadlaayo populationkana tiradiisu intay tahay marka laga hadlaayo shaqada waddanka iyo shaqala-aanta jirta xogahaas oo dhan hadda hay-ad kasta ama qolo kasta inoo timaada si rabta u sheegta cid maamushaa ma jirto xogaha laga ururiyo aad ogtihiin ama hay-ada gargaar ha ururiyaan ama hay-ada ganacsada ha ururiyaan iyagaa qaata marka hay-addan waxay xakamayn doontaa xogahaas oo dhan in la faafiyo meel walba waddanka la geeyo tusaale waxaan usoo qaadanaynaa dhallinyarada oo kale waddanka qofka dhallinyarada ajka saxda dhallinyarada waa laisku khilaafsan yahay dowladdu dhallinyarada waxay u aqoonsatay sharciga dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada soo gudbisay waad aragtaan aan malaynahay ilaa afartan jir hay-adaha qaar baa ilaa shan labaatan jir u aqoonsan qaar baa ilaa soddon jir u aqoonsan ilaa shan iyo soddon marka hay-addan waxay noqon doontaa hay-adda xakamaysa oo jaangoysa wax kasta oo xoga haday noqon lahayd shaqo haday noqon lahayd shaqaale haday noqon lahayd dhaqaale heerka dhaqaalaha soomaaliya marayo meesha laga soo saaraya weye g d p-ga iyaga ayaa soo saari doona waxyaalaha kale ay qaban doonaan hay-addan waxaa ka mid a runtii tirakoobka waddanka waxaan rabnaa haddii aan leydno inaan soo saarno dhowaan roadmap tusaya ama caddaynaya tallaabooyinkaan qaadi doono si tirakoobta rasmiga waddanka looga qabto oo ognahay duruufo badan baa jira duruufaha waxaan isleenahay dhowr sano ka bacdi waa laga bixi doonaa haddii aan leydno marka inaan sameyn roadmap afar sano shan sano ka bacdi ama saddex sano in waddanka tirakoob rasmi laga qabto haddaan tirakoob la helin saxa waa adkaanaysaa in wax la qorsheeyo waa adkaanaysaa in adduunkan si fiican la jaan qaadno sababta waxa weeye tiradan waxaa lagu sheegaa laba iyo toban milyan ilaa labaatan milyan oo dhexaysa waxay ku xirantay qofka weydiisa marka waddanka haddaan tiradiisa la garanayn waa adkaanaysaa in adduunkaas si fiican la macaamusho ugu dambayntii xogta ama daytada wax loo yaqaan oo waxyaalaha adduunku maanta isku kala tegaya waxaan xubin ka nahay un-ka boqol laba kun iyo soddonka waxaa la iska rabaa inaan soo bandhigno waxaan ka qabanay waxaa loo yaqaan s d gs sustainable development goals ma gaari karno haddaynan xog rasmi ahayn ma qaban karno waxyaalaha badan ee sida matalan ba heerka waxbarashada waddanka ma soo gudbin kartaan xog hayn heerka caafimaadka heerka dhalmada caruurta yararka shan jirka yar waddanka misaas mataqaanaa ka badbaaday oo nool mise caruur toban jirka yar iskuulaaday mise dugsi sare ka baxay mise rag iyo dumar iskuullada aaday baadiyaha dad ku nool yaa wax bartay yaan wax baran caafimaadka ma gaareen ma gaarin arrimahaasoo dhan waxa weye meesha lagala socon lahaa idinka sharci maadaama tin sharciga dejinaya waddanka way idin fududaan doontaa haddii alla idmo inaad ku jaangoysaan shuruucdaa samaynaysaan xog rasmi oo waddanka laga soo wareego marka aayadan qiimahaasay leedahay waxaan ku codsanaa aqalka sare inaad noo fududaysaan hay-adan sidii lagu aasaasi lahaa hay-addu hadda wax ahaanaya wasaaradda uga tirsan tahay marka waax wasiir hoos timaada ama dad siyaasiyiina waad fahmi kartaan haddii berita nambar ay soo saarto in buu ka iman karo marka waxaan rabnaa mas-uuliyadda lafteeda inaad iska fogeena dad professionalisa oo soomaali ah oo dowlad goboleed xarumo kule ay ka shaqeyn arrimaha numbariska iyo statistikada iyo telekoob iyo waxaas oo marka taa
safarkii kay dhowi baasaboorka hadir iskaan hasaara liileeyaa sanadaas intaa ku hele saaweele wareer maha
sakarlanje mamog sanaani ilmo mamog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurule suubiyowshe mamog suguntaa waysaaniyay sky printing and electronic services seedow ma sideew male may weeli dhiibto daabacaadu dhiibto kalena electronic weli ad anbaahanta dhammaan ku helaas stationarigana la jara sanaado suuradile sky britain dhanka seedow mayu wayba dhanka seeday daabacaad dhammaantiyo fartoonoon dhamanayna sida suubiyowka bugaag yar iyo wiimbale daabacadda a five a four a three iskaanka istiikarada iyo weliba suubyowka qoraalada shalgadiisan sida suubyowka warqado shahaadooyinka warqado qorowka dhulalka la shalgadaw iyo guryaalka baabuurta sabaroogooyinkii aatada heliisida qandaraasyada shirkadooyoo la galaayaan hay-ado iyo weliba enji-ooyada masawirada teesaraga jiif iyo joogbo
qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsanya islamaraayna dhugun si alla waliba wada singalaha miinfaylanga wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba usaageega shirjiraaas isuqabadi magaalada muqdisho uuse beenayay warbixin dhowaan laakusaari dalaganta badan gudaha dalka soomaaliya taasi oo dhowaan warbixin qaldan lahakusaari haddaba warbixintaas ma haytee wasiirkii arrimo say faafayo iri dhugunsada bismillahi raxmaani raxiim maanta waxay taariikhdu tahay bisha november saddex labaatankeedii laba kun iyo sagaaliyo toban waxaan halkan ku akrinayaa war-saxaafadeedka rasmiga ahaa ee ka soo baxay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka soomaaliya khubarada wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya oo gudanaya mas-uuliyadda qaran ee la socodka tayo dhowrka cuntada iyo badqabka dalagyada ka soo baxa dalkeenna waxay dib u egid ku sameeyeen cilmibaarista ay samaysay jaamacadda belfast ee north ireland taas oo ku saabsanayd in dalagyada dalka ay saamaysay bacteriyada la yiraa aflatoxinka sababta taasoo leh raad caafimaad darro khubarada soomaaliyeed iyo wasaaraddu iyakoo iskaashanaya waxay si mug leh oo dul istaageen qodobada falanqayn dheer kadib qodobada iyo baaritaanka cilmiyada ay samaysay daraasadaas waxaana ka soo baxay qodobada hoos ku xusan qodobka koowaad daraasaddu waxay ka hor imaanaysaa baaritaanadii hay-adda cuntada adduunka w f b ay ku samaysay dalagyada dalka ka soo baxa gaar ahaan shantii sannadood ee ugu dambeysay wasaaradda beeraha iyo waraabka iyadoo kaashanaysa barnaamijka cuntada adduunka waxay baaritaano joogto ah ku samaysaa sunta aflatoxinka ka hor inta aan dalagyada dalka ka baxa laga iibin beeralayda soomaaliyeed oo aysan ka iibsan w f b iyadoo tusmo ama muunad galley ah oo laga soo qaado meelo kala duwan ee dalka lagu sameeyo baaritaano heer caalami ah muunadaha dalagyada oo laga soo laga soo qaado kaydadka galleyda ee beeralayda soomaaliyeed waxaa soo ururintooda xil saaran khubaro farsamo oo w f b iyo wasaaradda ah waxaana loo qaadaa shaybaar ku yaalla magaalada mombasa ee dalka kenya si loo soo xaqiijiyo inay kabad qabto sumahaas aflatoxiinka ee kor aan kusoo xusunnay baaritaanadaas waxaa si joogto ah loo sameeyey sanadihii laba kun iyo shan iyo toban laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo toddobiyo toban laba kun iyo siddeed iyo toban iyo sanadkan aan ku jirno ee laba kun sagaal iyo tobanka natiijooyinka ka soo baxayna waxay dhammaantood sheegayaan in heerka suntan mycotoxinka gaar ahaan aflatoxin b one-ka ee galeyda soomaaliya ay aada uga hooseyso midda khatarta keeni karta ilaa haddana galeyda baaritaanadaas lagu sameeyey waxay gaaraysaa oo w f b laga iibiyey labaiyo toban kun iyo shan boqol oo metric tan qodobka labaad natiijadii ka soo baxday baaritaanadaas darteed w f b waxay ka iibsatay beeraleyda soomaaliyeed galley gaaraysa sidaan horuusku sheegnayba laba kun iyo shan boqol oo metric tan qodobka saddexaad cinwaanada daraasadda ee ah sunta mycotoxinka soomaaliya jiritaankeeda iyo raadka caafimaad ee bani aadanka ay u leedahay ma aha mid ka tarjumaysa dulucda daraasadda laga rabay inay inay abaarto iyadoo tusmooyinka ama muunadaha la soo ururshay ay ahaayeen kuwa ku koobnaa sida daraasadda ku cad suuqyada magaalada muqdisho oo keliya hanaanka ururinta ee macadku ma ay ahayn mid dah furan sababtoo ah macadda shakhsiyaadka soo ururiyey muunadaha ama tusmooyinka dalagyada sida loo soo ururiyey iyaduna macadda hanaanka loogu diray dibadda iyo in loo sameeyey warqad warqadihii certificateka caafimaadka iyaduna macadda mug ahaan inta ay la ekayd macadda magacyada suuqyada laga soo kala ururshay iyo hay-adda dowladeed ee ay la kaashadeen arrimahaas oo dhammi ma aha kuwa cad sidaas daraaddeed mugdi weyn ayaa ku jira daraasaddaas iyo qaabka loo qaada khaladaadka daraasadda ku jira waxaa ugu weyn in ay sheegeen muunadda ay baareen inay ka koobnayd qamadi iyo galley midabkeedu jaallo yahay ama galley cagaartooy midda loo yaqaano labadaas dalag oo midkoodna uusan ka bixin dalka soomaaliya ku dhowaad boqolkii kontonkii boqolkiiba konton tusmooyinka macadku qaaday ama samballada ay qaadeen ee baaritaanka lagu sameeyey waxa ay ku salaysan yihiin dalagyadaas konton iyo laba tusmo oo ka mid ah boqol iyo afartanka ay qaadeen waxay ahayd qamadi halka koo iyo labaatan tusmo ama muunad oo ay ahayd galley jaal galley cagaartooy taas oo muujinaysa in lagu saleeyey dalagyo dibadda laga soo dhoofiyey ee aysan ahayn dalagyada dalkeenna ka baxa haddaba waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed in suntan la sheegay ay ku jirto dalagyada galleyda iyo masegada dalkeenna ay tahay mid heer mid hareer marsan xaqiiqda dalagyada dalkeennana ay yihiin kuwo dabiici ah ama organic wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo garowsan khatarta guud ahaan suntan aflatoxinka waxay si wada waxay sii wadi doontaa dadaalkeeda ku saabsan samaynta baaritaano dheeri ah iyo wadiiqooyinkii lagu hubinayo sumahaas si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badqabka shacabkeenna soomaaliyeed waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa oo ugu faraxsannahay sida qurux badan ee looga jawaabay arrintii been abuurka ahayd warbixintii khaldanayd ee lagu dhaleeceynayay waxsoosaarka soomaaliyeed iyadoo si cilmi ah oo si scientifica loo caddeeyey in cilmi baaristaas wax badan ka khaldanaayeen waxaa lasoo bandhigay shaybaaradii lagu sameeyey galleyda soomaaliyeed baaritaanadii lagu sameeyey waa kuwaan iyagoo shahaadooyinkii halkaan yaallaan ilaa iyo laba kun iyo shan iyo tobankii shahaadooyinkii loo sameeyey oo international oo xitaa annagu aanaan sameyn ay samaysay hay-ad madax bannaan u n ah arrintaas marka warkaas meel baa si fiican baa looga hadlay waxaan rajaynaynaa inaysan saameyn ku yeelan beeraleyda soomaaliyeed waxsoosaarkoodii iyo dadaalkii ay wadeen meeshii iska sii wadaan waxaan rajaynaynaa dadka shacabkaa ee u soo noqday hadda inay cunaan cuntooyinka waddaniga ah ee waddankooda ka baxa inaysan dheg jalaqu siin dacaayadda noocaas oo kalea oo been abuurka ah oo lagu dhaleeceynayo waxsoosaarka soomaaliyeed dagaalkan waa arrin weyn oo socota waaye asbuucii hore waxaa dhacday in gabar iyaduna u dhalatay wadamadaas galbeedka oo cadaan ah ay warbixin qortay oo shir ka qayb gashay adduunka ay leedahay xabkaha soomaaliya ka baxaa adduunku inuu gato waa inuu joojiyaa maadaama ay yihiin xabko aada loo guratay oo dabar go-aya waa in ganacsiga laga joojiyaa bay tiri warbixin bay qortay meel walba ku faafisay xabkii waa la in la xiraa la rabaa xoolaheenni waxaa layi rifti daali bay qabaan iyadoo hay-adda caafimaadka adduunka xoolaha o a e iyo faw labaduba ay shahaadooyinkii bixiyeen ama caddeeyeen soomaaliya inaysa rifti daali qabin haddana waxaa ogtihiin in laku shabeeyey xoolaheen saa lagu xanuunay hadda maantana waxaa socotay in layi geleydii masagadii soomaaliya waa jiran yihiin lama cuni karo marka inay been abuur tahay waa cadaan waxaa la hadda ka muuqata meesha waxaa sambalka jaamacaddu jaamacad magac la waaye oo cilmi leh oo khibradeeda leh oo jaamacadda jaamacad weyn waaye laakiin sambalka loo qaaday waa sambal dibadda laga keenay ma arka dalkani ka bax maxaa iyaga bay ku caddahay geleyday qaateen inta geleyda yalowga ah ama geleyda jaallaha ah geleyda marka ay qaateen waa geleyda cagaarka taa yalowga oo dibadda laga keena waayo waay ka dhig waxay la mid tahay nin la yidhi soo baar dadka inta t v-da qabta loo diray cilbaarista oo de magaalada meeshu ka baari lahaa isbitaalka t v-da intuu tegay sambal ka qaatay bay la mid tahay isbitaalka dadka t v-da lagu daryeelo waxaana la yihi xamar inta cudurkaa qabta soo baar markaasuu wuxuu tegay isbitaalka lagu lagu caafimaaday dadka qaba xanuunka t v-da isbitaalkiibu sambal ka qaatay kadibna adduunku ge wuxuu yihi xamar oo dhan t v bay qabtaa saasay la mid tahay maxaa yaele waxaa muuqata sambalkaan la qaaday waa sambal dibadda laga keenay ama sambal meel aan munaasab ahan lagu keydiyey oo oo xundee oo ama wax lada laga tegay inuu ahaa geleyda soomaaliyada wataa halkaa taalla miiska iyada saaran geley nadiifa waaye wasaarad ahaan anagu waxaan ballan qaadaynaa cudurkaana waa cudur jira oo waddamada dariskeenna xataa suntan waa ka jirtaa oo dalagyadu wuu ku dhacaa taas wax la inkiraya ma aha laakiin buubuuninta ay samaysay cilmi baaristu iyo been abuurka iyo idaacadda v o da laftigeedu si argagaxle u faafisay si argagaxle qaabkay warka u sheegeen waxaa mudan qaab digniin culus ay saareen oo ay leeyihiin waxaa argagaxle waxaa naxdilne waxaa khatar ah ay leeyihiin mugta marka arrintaas ayaa diidanahay laakiin cudurka suntan wasaaraddu waa ka shaqaysaa tababaro aada iyo aada u fara badan baa laga sameeyey beeraleydii iyagaa ka sheekeynayey inay ku kaydsadaan alaab loogu talagalay inaan maanta cidna aysan ku aasan dalag dhulka hoostiisa aysan ku kaydsan marka wasaaraddu mas-uuliyadda ka saaran daryeelka iyo la socoshada dalagyada iyo badqabkooda hadday yihiin kuwa dalka gudihiisa ka baxa iyo hadday tahay kuwa dibadda laga keenay labadaba dadaalkaas waa wadnaa waa ka warhaynaa xanuunkan inu jiro cilmibaarisyo badan baa laga sameeyey tababaro fara badan baa laga sameeyey qaarkood hadda asbuucii dhaweed ay dhaceen sidii lagu wacyigelin lahaa beerileyda khatarta ka imaan karta haddii si xun loo kaydiyo cuntada beerileyda soomaaliyeedna dad oo juhalaa ma aha wa kuwa halkaa fadhiya waxa ay ka shaqaynayaan iyo say u kaydsanayaan iyo kulli way garanayaan dad garanaya waaye oo fahamsan wayna is sii tababaraan iyaga laftooda way kala faa'iidaysaan khibradda iyo waxa ay barteen marka waxaan warkaynu wuxuu ku urursan yahay bayaankaa la akriyey oo rasmigaa ayaa warbixintanu ku urursan tahay wixii cilmi baaris iyo kala faa'iidaysi waa soo dhaweynaynaa laakiin wixii kabadbadin iyo dacaayad u muuqda ama nooc brobaganda ah ma aqbalayso dowladda soomaaliya wasaaradda beeruhu ma aqbalayso beeraleyduna ma aqbalayaan shacabka soomaaliyeed oo u soo noqday hadda inay cuntadooda wadanigaa cunaan maxaa waddan walba wuxuu gaajada kaga bixi karaa wax isaguba
امس مرينا ما الا بورها ينقون midaa unugun aloolma jiirahay sharabiikanin oo qaadu waay ma oshian si aan weelo unugun waa bukunoogay ليس الامر كما تظن ingnuglay arinta saadaka aala sameey mushkiliyooba dhamaatay adaleynii dabwada man weydiido onaga aanayaalka daawada laho awlaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company caanomaw nuura lak iyo evolag allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo evolag caanooyin lumbogyo nafaqo iyo borotiin nusqaan hayna caano laaka buuyo nkaroonow unuga caanooyinka nuura lak iyo evolag korsiimada awlaadaa kaalawinku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan shareem caano laka gordaaw markii jarta maadada zinga oo ay walku horseedo shibankii oloolma jirka awlaada caanayaalka shalay nuura lak iyo evolag ama antiyo makoow maaso idaa ay kuma ganaanay anka dadaal awlaada adiiba aragaase ummado kalena gudbiyaasa khubarada caafimaadka dhakhaatiirta ay daayeen ini caafimaad hambalansiyo awlaad
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe ee barnaamijka kulanku warsan ayaa sideernay weliba wada singalaha miinfailing cabdirashiid raashka ayaa barnaamijka saari waan siina dareysay dhegeystayaal weliba guud ahaan bulu roojaya muxaadaro u soo jeeday ilaa iyo sheekh umul oo u sukmidayo culimmada soomaaliyeed welibana dowladda federaalka soomaaliya geega qoraal iyo hasaarta sheegdaya ini guud ahaanba warbe ini guud ahaan bulu roojiyay khudbada sheekhaas uu soo jeedi lahaya haddaba sababo ka hor surumay sheekha inuusa khudbadaas jeedi meeta dhugunsiyaala xildhibaan fiqi oo ah arrintaasay ku hadalow ila dhugunsida
muranka weyn dhalisay ee bulshada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool iyo caalamkaba kicisay ee mu- dooda u dhaxaysa ee muxaadaro la yidhi sheekh umul ayaa wuxuu ku qabanayaa garoonka ee, stadium conis ama engineer yarizo iyo een, sheekh somo uu arrintaas ka hadlay oo runtii dood weyn dhalisay oo culimmadii magaalada joogto oo dhan badankoodii ayagoo een, qaarkood u hiilinaya een, sheekh umul muxaadarooyin badan iyo kalimaad badan yidhi marka runtii arrintaasi waxay kicisay dareenka dadka soomaaliyeed waxaana leenahay in inta in la qasbo maaha bulshada soomaaliyeed waxaysan rabin ama dareen ka qabaan in lagu cadaadiyo oo dowladda soomaaliya ay ku cadaadiso oo ciidamada een, federaalka ee, qarankan difaaciisa u taagan inay ummadda soomaaliyeed ay ku qasbaan waxyaalo badan oo ay ku qasbeen baa jirte waxaysan raalli ka ahayn arrintaas runtii waxaan rabnaa in bannaanka looga heshiiyo wixii laysku hayo laakiin shacabka soomaaliyeed aan laysku layn oo maaragtay dhibaato fidno ka weyn fidno ka weyn muxaadaro la jeedinayo inayn inaysan ka dhicin een, garoonka iyo guud ahaanba magaalada muqdisho waxaana leenahay sheekh umul runtii dee dadka dareenkooda een, ayaa hadallo horey a u tiri oo tiro badnaa oo meelaad uga laabatan aan la garanayn ayaa dadka dareenkooda kiciyey oo kalimaad diini ah oo qaarkood aad daclo inay la shaqeeyaan ku tilmaantay qaarkood maaragtay inay murtadiin yihiin aad sheegtay Een, nebiga iyo sala allahu calayh wasalam waxyaalo la xiriira oo dadku ay u arkeen gafaf gaf inay tahay oo aad ku hadashay marka arrimahaas waxaan aaminsannahay dadka dareenkooduna waa soo jeedaa Een, adigana waayahan dowladda soomaaliya gargaar baad u timid laakiin umaadan imaan inaad maaragtay dadka soomaaliyeed waxay waxay diidan yihiin iyo buuq iyo fidno inay ka dhalato arrin aad samaynaysid marka waxaan shiikha ku leenahay fadlan arrintaas iska jooji ee, ku laabo meeshii aad ka timid iyo magaalada nairobi halkaas muxaadarooyinkaada youtube-ka ku jiraan ummadda soomaaliyeed wixii aad u sheegi rabtay halkaas u soo marsii laakiin waxaa loo arkay arrinta stadiumka oo dowladda soomaaliya madaxdeeduna ay cadaadinayaan inay ololo cambaign cambaign siyaasadeed inay tahay oo aysan ka weyn tahay diin haddii ay diin tahayna inaan dhibkaasoo dhan loo mareen oo ilaahay dartiis loola jeedo in shiikhu uu arkayo dadkii soomaaliyeed oo kacsan oo buuqaya oo xamaasaysan oo garoonkii laga yaabo in gacanka hadal uu ka yimaado arrintaas inuu ku adkaysto oo yidhaahdo waa qabanayaa arrintaas waxaan u aragnaa in runtii een, een, ay- ay- ay- aysan sax ahayn een, meeshii uu soo marsiin jireen uu soo marsiiyo dadka soomaaliya dhexdoodana aan wax een, dhibaataa laga dhex dharin een, muxaadarooyinka waxaa ka daran walfitnatu ashaddu min alqatli qatli waxaa ka daran fidno iyo dhibaato ummadda dhexdeeda in laga sameeyo marka aniga kelimadeedu waxay la xiriirtay kelimad guud ahaan baraarujin bay ahayd oo sheekh umul la xiriirta sheekh somow iyo ragga kalena waxaan leenahay markaad ra'yigiina cabirati cabiraysiin in ra'yiga loo cabiro si degan oo iyaduna aan ahayn maaragtay dagaal iyo dhibaato isku jirin laakiin waxaan aaminsannahay in dadka soomaaliyeed wixii dhibaato ah ciddii hadda ka hor dhibaato u geysatay caqiidadooda iyo diintooda inay ka hadlaan inay xaq u leeyihiin inay ka cabasho ka soo gudbiyaan inay xaq u leeyihiin inay ka gadoodaan inay xaq u leeyihiin waxaana dhammaaday xilligii runtii dadku iska aamusnaan jiray oo dulmiga iyo dhibaatada ku dulhabsaday ay ralli isaga ahaan jireen waxaana runtii culammada ahlusunna waljamaaca iyo dadka taageersanba runtii aan ku bogaadinaynaa in ay dareenkooda si fiican u muujiyeen oo arrintii shalay dhacday ay ahayd arrin wax badan oo muraajacaad ah oo culimmadii horay maaragtay u dhihi jiray wararka aan laga fiirsan inay ka fiirsan doonaan oo warkaas in lagu xisaabtamayo dadka soomaaliyeed inay ku xisaabtamayaan wadaadada masaajidda lagu aaminay dadka dhagahooda waxay sheegayaan arrintaas in lagu xisaabtamayana inay inay ogaadaan hadda kadibna qaladaad iyo hadallo taariikhda u geli doona inaana ku hadlin waa mahadsantiin
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waa libaantaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo idnimada siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka oo kuwa libaasaari waan siin diraysa akheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madaw kudeerta waliba imaamadaya saaxiibkayga khaalid cabdi inta barnaamijkan barnaamij lamada reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka usiimutagow sidaas iyo amiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu